deegaan dalxiiseedka goob weyn ayaa waxaa buuxdhaafiyay dalxiisayaal ka kala yimid deegaanada jubbaland gobollada dalka iyo dalalka caalamka waxaana si maalinle ah deegaankani u martigeliya dalxiisayaal tiro badan deegaanka goob weyn oo juquraafi ahaan ah mid cajiib ah isla markaana iskaga daran webiga jubba iyo badweynta hindiya ayaa waxaa inta badan indhaha dalxiisayaasha waxaa soo jiita cimilada isku dheelitiran ee deegaanka beeraha ku yaala jiinka webiga kalluunka badda iyo kan webiga oo si joogto ah looga helo deegaanka noocyo kala duwan oo khudaar ah gaar ahaan dalagga loo yaqaano qumbaha oo uu deegaanku caan ku yahay iyo waxyaabo kale dhalinyaro ka yimid magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ka mid ah dadka halkan ku dalxiisaya waxayna ka warbixiyeen waxay uga dhigan tahay inay ku dalxiisaan deegaanka goob weyn iyo ujeedka ay u yimaadeen deegaan aad u qurux badan geedo qabow oo dhaadheer oo ay ka wada baxayaan sidoo kaleeto aad moodo in imarates iyo qatar uu yahay aan joognaa waa deegaanka goob weyn amision waa meeshaan meel aan u dhigi kara xitaa dhanka dalxiiska ma jirto weliba waxaan joognaa beer madaxda kala duwanaa ee waddanka ugu saraysay ee qumba madaafiga ka cabeen markii ugu horreysa goob weyn aan soo booqdo waay laakiin maha markii ugu horreysa aan qumba cabo laakiin qumbii ugu qiimaha badnaa markaas isagoo lasoo jaray aan cabe
weligii muuqaalada goob weyn laga soo duubo waa daawan jiray inaan tagana waan jeclaa hadda laakiin goob weynaan joogaa wax weyna iga dhigan tahay experience weyna iga dhigan tahay ani qumba xataa weli ma aan nacbin maxamar xataa kuma cabo laakiin iskoor weyna ii tahay waa jawigan waa ii fadhiya aniga marba haddaan goobeyn joogo oo aan kismaayo joogo webigii dhinaciisaan joogo wax iga maqan ma laha waa safar mid ka mid a kuwa dalxiiska ee ugu qaxiisaha badnaa waay waxaan aad ugu mahad celinayaa saaxiibada reer kismaayo waana suuq qayb ka ah dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada reer kismaayo oo soo dhoweyn u sameynayay dhalinyaradan ka yimid muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan dalxiiska goob weyn iyo saaxiibadooda ay soo dhoweynayaan
waxaan maanta joognaa deegaanka goob weyn oo shan iyo toban kilomitir u jira magaalada kismaayo waxaan maanta kusoo dhoweynaa halkan dhalinyaro reer muqdisho ah ka yimid oo u yimid inay ku dalxiisaan dalkooda hooyo
waxaan maanta joognaa deegaanka goobweyn oo aan kusoo dhaweynay dhalinyaro marti aan nooga yimid dalxiisayaal magaalada muqdisho si ay deegaanadooda u bartaan oo ku faraxsannahay inaan qayb ka ahaa dadkii soo dhaweeyey dhawahay saaxiib marka koowaad dalxiiska maanta goobweyn aan u imaanay waa waa dalxiis aan laga sheekeyn karin oo amiisin ah waxaa maanta meeshaan kusoo dhaweynay saaxiibo badan oo reer muqdisho ah oo xagga nooga yimaaday wallaahi dalxiiska waxaa waaye lagama sheekeyn karo dalxiis aad iyo aad u wanaagsan waay deegaan dalxiiseedka goob weyn oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ah deegaan qadiimi ah islamarkaana caan ku ah dalxiiska